بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو باب يهي وحي كيمد هرددي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا أخذ مضجعه haddii uu guda galo meeshii uu jiifanaya hadduu tago hadduu qaato macnaha uu u diyaargaroobo wadaca kafahu lyumna gacalaacashiisa midig ayuu wuxuu dhigi jiray taxta khadihi alayman dhammankiisa midig hoostii wa qaala wuxuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam rabbi qinii cadaabaka yowma tabcadu cibaadak rabbi yaa rabbi rabbiyow qinii iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga yowma tabcadu cibaadak maalinka addoommadaada aada soo saarayso waxay ka mid tahay min adkaari nowm oo markuu qofku seexdo dhanka midigna u seexdo ayuu la imaanaya qaala xadaanaa muxamed ibn muhanى qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa israa'iil can abi isxaaq can abi cubaydata can cabdillaahi milah wa qaala wuxuu yidhi yowma tajmacu cibaadak bedelka tabcahu wuxuu yidhi tajmacu waana lafdigu ha kala duwanaado laakiin macnuhu waa mutaqaarib maalinka addoommadaada aad soo saarayso maalinka aad kulminayso waa maalinka maalinkii qiyaamaha wey قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال وحي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها إذا آوى إلى فراشه هدو قغشي سحق إذا أضنمه قال وحي جرى اللهم باسمك أموت وأحيا الله يوم مقعا أن أموت كل من وأحيا أو أن كن ولانيا wida istayqada haddii uu toosana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah ma had dhammaanteed allay u sugnaatay alladii allahaasoo axyaanaa na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markii uuna dilay kadib wa ilayhi alla xaggii ayaa annushuuru waxay ahaatay soo saarka ilaahay xaggii ayaa laysku soo saarayaa oo loo kulmayaa maalinta qiyaama sidaasuu leeyahay markuu hurdada ka sooso bismika allaahumma amuutu wa axyaa ama allaahuma bismika amuutu wa axyaa labada lafdiba waa soo arooreen magacaaga ayaan ku dhimanayaa wa axya xadiidkan waxaa ku jirta inuu qofku leeyahay ilaahayow magacaaga anoo kaashanaya ayaan dhimanayaa anoo kaashanaya aan noolaanaya bismika ba'da ku jirta waa lilisticaana xadiidka kan ka horreeyana wuxuu ahaa rabbi qinii cadaabaka yowma tabcadu cibaadak labada xadiidba wuxuu qofku dareensiinayaa markii qofka uu seexanayo inuu geerida xasuusto xasuus geeri baa ku jirta maxaa yeelay hurdadu waa akhulmowt hurdadu waa akhulmowt geerida walaalkeed way hurdadu hurdadu waa nooc geerida ka mid a lidaalika qofka markuu seexdo naftiisa waa la oofsanaya middii ilaahay subxaana wa tacaala uu geeri markaa u qoray soo noqon mayso oo sidii ilaahay u oofsaday ayay u maqnaanaysaa hadduu ilaahay qofkaasi nolol u qoray oo adduunyada inuu ku sii noolaado alla u qadaray subxaana wa tacaala nafta waa loo soo celinaya allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu lukhraa ilaa ajalin musamma fayumsiku alatii qadaa calayha almowt midda alla geeri u qoray subxaana wa tacaala oo u qadaray alla waa haysanaya wayursilu lukhraa midda kalena alla waa soo diraya waa soo daynaya ilaa ajalin musamaa ilaa ajal magacaaban wakhtigeedii laga gaaro marka geeridu waa yacni hurdadu waa nooc geerida ka mid a lidaalika markuu leeyahy rabbi qinii cadaabak yowma tabcadu cibaadak wuxuu markiiba qofka lafdiga u leeyahay waa tadkiir iyo xasuusin uu xasuusanayo in aakhira ay ka horayso maadaama hurdadu nooc geerida ka mid ay tahay suuragalna ay tahay inaan ruuxdaba loo soo celin wuxuu ku ducaysanayaa marka ilaahu cadaabkaaga iga ilaali maalinka addoommadaada aada soo saarayso ducadan labaadna wuxuu kaashanayaa magaca ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay allahayow anoo magacaaga kaashanaya ayaan dhimanayaa ku noolaanayaana haddaad geeri ii qorto iyo haddaad nolol ii qorto intaba markuu soo tooso oo hurdada ka soo kaco wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa xadiidkana muxuu tusinayaa hurdadu inay geeri tahay nooc geerida ka mida w laakiin haddana furuuqa u dhaxaysa geerida rasmiga ah iyo hurdada oo qofka markii uu hurdayo iyo markuu dhinto jidhkiisu isku dareen maaha qofku markuu dhinto jidhkiisa waa laga fahmaya waa qof dhintay laakiin markuusan dhiman ee uu hurdaayo waa dhaqdhaqaaqaya waa neefsanaya jidhkiisa nolol waa leeyahay oo waxaa muuqata xiriir inuu ka dhexeeyo ruuxda iyo jismiga laakiin maca daalika ruuxda allah oofsaday subxaana wa tacaala marka waa nooc geerida ka mid ah mana ahan geeridii rasmiga ahayd oo qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu jismigiisa ka ka saaraya ama la faarujinaya ruuxda gebi ahaan laakiin waa nooc geerida ka mid a sidaa darteed wuxuu leeyahay alla allah subxaana wa tacaala ayay mahad u sugnaatay allahaasoo inoo na nooleeyey bacda maa amaatanaa markii uuna dilay kadib wa ilayhi nushuur qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaana اlmufadl bnu fadaala can cuqayli uraahu waxaan u malaynayaa can الzuhri uraahu bimacnaa waadunu can curwata can caaishaةa radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu اllah salى اllahu alayh wasalam nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa aawaa ilaa firaashihi hadduu gogashiisa u dulmo kulla leylatin habeen walba jamaca kafayhi wuxuu jamcinayay labadiisa calaacalood fanafata fiihimaa markaasuu ku tufaayey wa qara'a fiihimaa wuxuuna ku akhrinayay qul huwa allaahu axad waqul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas ayuu gacmihiisu labadiisa calaacal ku akhrinayay waana ku tufaaya calaacalow ku tufaya uma masaxa bihimaa kadibna wuxuu ku masaxayay ma staطaaca intuu awoodo oo min jasadihi jidhkiisa ka mida yabda'u bihimaa wuxuu labada calaacal ku bilaabayaa ra'sahu madaxiisa inuu mariyo wa wajhahu iyo wejigiisa wamaa aqbala iyo wixii soo qaabila oo min jasadihi jidhkiisa ka mida yasnacu daalika arrinkaa wuxuu samaynayaa alaaa maraatin saddex jeer min adkaari ilnowm ayay ka mid tahay intaadan seexan ka hor inaad akhriso suurat اlikhlaas iyo almucawidatayn inaad akhriso almucawidataan waa maxay waa suurat اlfalaq iyo suurat اnnaas saddexdaas suuradood inaad akhrisato intaadan seexan ka hor kadibna aad gacmahaaga ku tufto calaaclahaaga kadibna adoo madaxa ka bilaabaya wejigana ku xijinayo jidhkaaga dhammaantii aad mariso intaad awoodi kartid ma staaaca min jasadi wuxuu mari jiray intuu awoodo oo jidhkiisa ka mid calayhi salaatu wasalaam arrintaasina hal mar ma ahan ee wuxuu samaynayaa alaaa maraat saddex jeer ayuu gacmahana ku tufayaa jidhkiisana marinaya waxay ka mid tahay adkaarta lagu seexdo qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdi qaala xadaanaa sufyaan can salamata bni kuhayl can quraybin can ibni cabaas anna rasuula allah sala allahu calayhi wasalama naama nebiga calayhi salaatu wasalaam waa seexday xataa nafakha ilaa uu quuriyey wa kaana wuxuu ahaa idaa naama hadduu hurdo nafakha waa quurin jira calayhi salaatu wasalaam macnaha neeftiisaa la dareemayay faataahu bilaalun bilaal ayaa u yimid faaadanahu bisalaati salaada ayuu ogeysiiyey faqaama nebigu waa istaagay sala allahu caleyh wasalam wasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan wa fi lxadiidi qisa xadiidkana qisaa ku jirta buu yidhi qisada xadiid ku jirta uu sheegayo waa qisadii fi saxiixayn ku jirtay habeenkii ibni cabaas uu la hoyday habaryartii maymuuna radia allaahu canha ee nebiga sala allahu alay slam uu istoo istaagay salaatu lleyl kadibna ibnu cabaas uu soo weysaystay uu nebiga garabkii ku tukaday qisadau ishaarayo waa qisada xadiidka ku soo aroortay laakiin sheikhu raximahullah qisadii ma wada sheegin wax ka mid uu ka soo qaatay wuxuuna ku yidhi wa fi lxadiidi qisa xadiidka qisaa ku sugan yacni intaan keliya maa xadiidku intaan waa ka dheeraa asiga hadda wuxuu ka soo qaatay mowdicu ashaahid rasuulka calayh salatu salaam waa seexday xataa nafakha waxay xataa nafaqa tusinaysaa hurdadiisu inuu aad u guda galay nebiga sala allahu calay wasalam calaa hay-ati lmutamakin ayuu u seexday laakiin haddana weyn hurdadii uu nebigu seexday calayhi salaatu wasalaam ma aha mid weysada ka jebisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababtu waa maxay ambiyada hurdadooda waa ka duwan tahay dadka kale hurdadooda nowmu alambiyaa laa yanqudu lwuduu weysada ma buriyo ambiyada hurdadooda weysada ma buriyo maxaa yeelay ambiyadu indhahoodaa hurda ee quluubtoodu ma hurdo nebiguna saasuu yidhi calayh isalaatu wasalaam inna caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii indhahayga ayaa hurda ee qalbigaygu ma hurda buu yidhi nebigu sala allahu alay slam qofkii sidaan u seexda sida nebigu u seexdoo kale calayhi salaatu wasalaam ee soo kaca maxaa ku waajiba inuu weysaystaa ku waajiba laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam weysadiisu waa u dhowranta maxaa yeeley qalbigiisu hurdi maayo faqaama wasalla waa istaagay wa sallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan calayhi الsalaatu wasalaam qaala xadaثana isxaaq ibnu mansuur qaala xadaثana cafaan qaala xadaثana xamaad ibnu slmة can haabiti can anas bni malik ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm kaana idaa aawaa ilaa firaashih nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa u dulmo gogashiisa qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah aladii aطcamanaa wasaqaana wakafaana waaawaana fakam miman laa kaafiya lahu walaa mu'wi alxamdu mahad lilaahi allah subxaana wa tacaala ayay u sugnaatay mahadoo dhan alladii allahaasoo adcamanaa na quudiyey wasaqaanaa na waraabiye wakafaanaa na kaafiyey oo kayrkii naga kaafiyey wa aawaanaa na dumay fakam miman laa kaafiya lahu badanaa mid aan lahayn cid kaafisa walaa mu'wiya iyo cid dunta midna aan lahayn badana ducadaasna nebiga alay slatu salaam ama dikrigaas waa la imaan jiray markii uu seexanayo adkaarta fi nowm sheikha qaybo ka mida ayuu sheegay qaybana ma sheegin laakiin horay sidaan usoo marnay cibaado cibaadaadka ka mid a haddii waxyaabo kala duwan ku soo arooraan oo adkaarteeda ka mid ah nebigana ka wada sugan calayhi salaatu wasalaam maxaan hore usoo marnay sida afdalka waa maxay waa atanawuc in marba noocan lala yimaado xadaana xusein ibnu muxamed aljurayri qaala xadaana sulaymaan ibni xarb qaala xadaana xamaad ibnu salma can xumaydi can bakr bni cabdillaahi اlmuzani can cabdillaahi bni rabax can abi qataadata radia allahu canh ana اnabiya sala اllahu alayh waslama kaana idaa carasa bileylin iddajaca calaa shiqihi اlayman nebiga calayhi salaatu wasalaam idaa carasa haddii uu dego oo safarkiisa ka nasanayo bileylin goor habeena iddajaca waa seexanayay calaa shiqihi اlayman dhankiisa midig ayuu u seexanayay hadduu ku talagalo habeenkaas inuu hoydo oo meeshuu maraayo uu ku degto waa seexanaya calayhi salaatu wasalaam calaa shiqihi اlayman dhankiisa midiguu u seexanaya hurdo caadi ayuu seexanayay waidaa carasa haddii uu dego qubayla subxi salaada subax ka hor nasaba diraaca wuxuu nebigu taagayay calayhi salaatu wasalaam dhudhunkiisa wa wadaca ra'sahu madaxiisana wuxuu saarayay calaa kafihi calaa cashiisa xadiidka hadda ka hor waa soo marnay xagaan ku soo marnay fii riyaad الsaalixiin nebigu sala اllahu calayh wasalam hadduu dego habeen bileylin macnaha wuxuu ula jeedaa haddaysan salaada subax dhoweyn oo wakhtigeedu salaadda uusan dhoweyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam si toosu u seexan jiray maxaa yeeley inta seexdo ayuu salaadan usoo kici karaa laakiin haddii uu dego ayadoo salaada subax soo dhowdahay qubayla subxi qubayl waa taskhiiru qabl maxaa loo taskhiiriyey macnaha wax yar salaada subax ka hor wey wakhtiga inuu yar yahaa la tusinaya salaada subax wax yar ka hor hadduu nebigu dego sala allahu calay wasalam si toosa uma seexan jirin xusulkuu mudanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaa cashiisana waa barkanayaa qof xusulka u mudan yahay hurdo miyaa ka imaanaysa hurdo weyn ma hurdi karo qofkaas sababta u yeelaya waa maxay salaada subax uu ilaalinaya calayhi salaatu wasalaam qofkuna markuu musaafir yahay waa daallan yahay hadduu hurdo toosa seexdo wakhtiga salaaduna ay dhowdahay maxaa ku dhacaya salaadda subaxaa dhaafaysa waxaa suuragal in salaaddu dhaafto maadaama marka wakhtiguu yar yahay salaadda ka dhiman lana daallan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray qaab uu ku nasanaayo salaaduna aysan ku dhaafaynin xusulkuu mudanaya calaa cashana waa barkanaya yani calaa cashana waa waa ku seexanaya qof marka xusulka u mudan yahay hurda u bixi mayso in yar bindhow kala qaadaya maxaa yeele waqtiga salaaddaa soo dhow laakiin hadduu waqti waasica jiro habeen uu dego rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaadiina waqti fiican ka dhiman yahay iddajaca calaa shiqihi اlayman dhankiisa midig ayuu nebigu u seexanaya calayhi salaatu wasalaam midigta in loo seexdo waa soo marnay sababta iyo xikmadda ku jirta waxay yidhahdeen culammadu hadalka ibnuqayim ayaan dhowd waana akhrinay wuxuuna sheegay warkiisu madmuunkiisu wuxuu ahaa markii midigta loo seexdo qalbiga xagow ku jiraa qalbiga bidixdou ku jiraa midigta markaad u seexato qalbiga qofku wuxuu noqonayaa mid raaraca meeshii uu ku jiray ma ku sugnaanayo macnaheedu waxa waaye qofkaasi hurdada si fiican oo hurdadu ay aad ula tegayso u hurdi maayo waa hurdo taxadar ku jiro oo la rabo qofka inuu ka soo kaco ama salaatuleyl u soo kaco ama cala alaqal aysan salaadda subax dhaafin laakiin hadduu bidixda u seexdo waxay yidhahdeen bidixda markuu u seexdo waa dhankii qalbigu ku jiray qalbiga wuxuu fadhiisanayaa mowdiciisa iyo meeshiisii halkaasina waxay yidhahdeen waxaa ka imaanaya hurdo culus oo qofku inay baraarugtaa aysan badnayn lidaalika adibadu waxay yidhahdaan buu yidhi ibnuqayim qofka waxaa u fiican hadduu hurdo fiican rabo inuu bidixdu seexdo wuxuu yidhi marka in midig loo seexdo anfacu lilqalbi in bidixda loo seexdana anfacu lilbadan jirhkay u fiican tahay buui anfacu lilqalbi muxuu ula jeedaa yacni iimaanka iyo qalbiga wanaaggiisa iyo toosnaanta qalbiga waxaa u fiican in midigta loo seexdo sababtoo a salaadda u cibaadadu ku ilaalinaya jirka laakiin waxaa u fiican oo u nashaad yacni hurdadii u fiican uu ku helayaa waa inuu bidixda u seexdo sharcigu muxuu hormariyey nafciga qalbiga ayuu wuxuu ka hormariyey nafciga badanka maxaa yeele qalbiga aasaasa qalbigaa muhiima qalbiga way qofka xayaatada dhabta ah meeshuu ka nool yahay qalbigaagu hadduu dhinto adoo nooloo adduunyada jooga ayaa waxaa tahay meyd socdaata qalbigu hadduu mar dhinto waa meyd socda qofkaasi nebiguna waa ku tusaaleeyey calayh isalaatu wasalaam maalu اladii yadkuru اllah waladii laa yadkuru اllah ka maali اlxayi wاlmayit midka ilaahay xusaya waa qalbiga nool iyo midkaan alle xusayn waa midka qalbigiisa dhintaye wuxuu yidhahda ka maali اlxayi wاlmayit waxay la mid yihiin mid nool iyo mid dhintay marka xayaatada dhabta ah waa xayaat اlquluub xayaat اlquluubna wuxuu ku jiraa inaan hurdadu kula tegin oo cibaadada la ilaaliyo xayaatada qalbiga taasay ku jirtaa jismiga iyo raaxadiisa waxay ku jirtaa in bidix loo seexdo laakiin jismi in loo raaxeeyo oo adduunyo aad ugu raaxayso aakhirana cadaab lagu gubo waa musiibo waay intii marka adduunyo aad ugu raaxayn lahayd adduunyada jirku ha daalo si aakhiro uu helo raaxo abadiya waa raaxadii jannada marka sharcigu wuxuu hormariyey midda u nafciga badan qalbiga oo ah in midigta loo seexdo baabu maa jaaa fii cibaadati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaaa wixii ku yimid fii cibaadati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cibaadadii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadaثna qتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وعير صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه رسولك عليه الصلاة والسلام واتكذي إلى عقه سؤي بررين فقيل له حلويري أتتكلف هذا ma arrinka baad isku kallifaysaa waqad gafara allaahu laka xaal allah subxaana wa tacaala uu kuu dhaafay maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar wixii hormaray ee dunuubtaada ah iyo wixii dib maray intaba alla uu kuu dhaafay qaala wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuuraa ma waanan ahaanayn addoon ilaahay ku shukriya subxaana wa tacaala xadiidkan wuxuu tilmaamayaa sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu dadaali jiray cibaadada rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu tukanayo fii salaati lleyl aad buu ugu dheeraan jiray mararka qaar ilaa sida xadiidka lagu sheegay cagihiisa ay bararaan lituuli lqiyaam waxay la bararayaan waa lituuli lqiyaam waa istaagga dheer dartii arrintaanna waxaa sharxay ibnu mascuud radia allaahu canh inuu damcay inuu nebiga la tukado calayhi salaatu wasalaam habeen asoo tukanaaya markaasuu wuxuu akhriyey buu yidhahda suurat lbaqara waxaan isiri buu yidhi wuxuu istaagi doonaa cinda almi'a boqol aayad markuu gaaro ayuu rukuuci doonaa waa sii waday ilaa uu markii dambe nebigu suurat lbaqara dhammeeyey waa hal istaag markuu suurat lbaqara dhammeeyey ayaan isiri buu yidhi markuu dhammeeyo rukuuci doonaa markaasuu wuxuu bilaabay suurat nisa suuratu nisaa buu dhammeeyey dhammaanteed waa hal qiyaam waaye markuu dhammeeyey ayuu is yidhi waa rukuuci doonaa hadduu suuratu nisaa dhammeeyey wuxuu ku daray aali cimraan ayadana waa dhammeeyey saddexdaas suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku akhriyey fii qiyaamin waaxid hal istaaguu ku akhriyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka aaduu maaragtay ugu dadaali jiray cibaadada markii la weydiiyo la yidhi rasuulka ilaahi maxaa isku dhibaysaa wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuura markuu nebigu sidaa samaynaya calayh salaatu wasalaam wuxuu haystaa ballanqaad in dunuubtiisa dhan la dhaafaya maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahar ilaahay waa u dhaafay subxaana wa tacaala waxay yidhahdeen marka saxaabadii riwaayadaha qaar ama xadiis qaar caaisha radi allahu canha baa ku tiri rasuulka ilaahi oo maxaad isku dhibaataynaysaa muusan alla kuu dembi dhaafin dunuubtaadii hore iyo kuwa dambe intaba markaasuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuura ma waanan ahaanayn addoon ilaahay ku shukriya subxaanahu wa tacaala macnaha waxa waxaan sidaa u samaynayaa waa shukran lilaahi caza wajal shukriguna ma ahan billisaan keliya laakiin waxaa la rabaa billisaan walacmaal intaba in ilaahay subxaana wa tacaala carabka looga shukriyo sidaas si la midana ilaahay subxaana wa tacaala looga shukriyo acmaasha iyo cibaado iyo daacadiisoo la badiyo lagula shukriyo mar walbay nicma kuu siyaado waxaa la rabaa inaad daaco siyaadsato siyaadada daacada aad siyaadinayso waxay ka mid tahay min ashukri lilaahi caza wajal qaala xadaanaa abu camaar alxuseyn bni xurayf qaala xadaanaa alfadl bnu muusa can muxamed bni camr can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yusallii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tukan jiray xataa tarima qadamaahu ilaa cagihiisu ay bararaan qaala waxaa la yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi atafcalu haada arrinkan miyaad samaynaysaa waqad jaa'aka walxaal qad jaa'aka uu kuu yimid an allaha qad gafara laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar in allah subxaana wa tacaala uu ku dhaafay dembigaagii hormaray iyo madka dambe intaba qaala calayhi salaatu wasalaam afalaa akuunu cabdan shakuuraa xaafid ibn xajar raximah llah wuxuu yidhaahday fii hada alxadiid wuxuu ka yidhi wa maxalu dalika maa idaa lam yufdi ila almalaal wa maxalu dalik arrintan maxalkeeda waxa waay waxaa cibaadada sidaa loo dheeraynayaa maa idaa lam yufdi waa haddii dhirirka iyo cibaadadaas aadka yacni u dheer lala ima markii lala imaanayo haddiisan u gudbinayn ila almalaali daal daal haddaan laga dhexlayn lianna xaala الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama kaanat akmal اlaxwaal maxaa yeeley xaalkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa xaalad midda ugu dhammaystiran fakaana laa yamalu min cibaadati rabbih nebigu sala allahu calayh wasalam kama daali jirin cibaadada alla subxaana wa tacaala wa in adara daalika bibadanih arrinkaasba hadhiba jirhkiisa eh nebigu calayh salatu salaam kama daali jirin cibaadada ilaahay waxaana ka sugnaatay inuu yidhi wa jucilat quratu caynii fi salaa wa jucilat quratu caynii fi salaa ilqabowsigayga waxaa la yeelay buu yidhi salaadda dhexdeed salaadda waaba ku ilqabowsadaa nebigu sala allahu calayh wasalam waa uu ku raaxaystaa arrintaana marka waxay leeyihiin culummadu sida xaafid ku sheegay ma aha inaad tidhahda maalan sidii nebigu u taagnaan jiraan u taagnaanaya oo hal habeen markaad istaagto cibaadada aada nacdood ka tagto berri saa sax ma ahan rasuulka calayh isalatu wasalaam xaalkiisu wuxuu akmalu laxwaal sidaanoo kale inaad yeesho waxaa lagugu ogolaanayaa waa haddii aadan cibaadada ka daalayn maxaa yeele nebigu kama daali jirin can cibaadati rabbihi kama daali jirin asoo sidaa samaynaya oo sidaa u dheeraynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cibaadada sidaa ugu dadaalaya haddana maca daalika ummaddiisa wuxuu amray inay dhexdhexaystaan si aysan u daalin oo wuxuu yidhahdaa alqasda alqasda tabluqu yacni qasdiga iyo dhexdhexaadka la imaado waad gaaraysaan haddii quluwi la sameeyo ama cibaadadii lagu tarax tago ama maalan ay damcaan dadka qaar inay sameeyaan sidii nebigu samayn jiray calayh salatu slam fi lcibaada ama u dheerayn jiray waxaa laga yaabaa inay dhibsadaan hadhowta cibaadada oo malal iyo daal uga yimaado qofka marka intuu awoodi karo ayuu ku dadaalayaa axabu alacmaali ila allahi adwamuhu wa in qalla saasuu yihi nebigu alayh salatu salaam camal ilaahay xaggii waxaa loogu jeceyl badan yahay midka loogu daa'imid badan yahay wa in qalla haba yaraado camalkaas camalaad daa'imi karta laazim mid aada berri ka go-ayso hadda ha sababsanin maxaa yeele qofka waxaa laga yaabaa hadduu camalkiisa koobo inuu daa'imi karo hadduu isku badiyana waxaa laga yaabaa inuusan daa'imi karin oo inqitaac ku yimaado si marka inqitaac uusan ugu imaanin wuxuu awoodi karo iyo inuu wadi karo waa inuu la yimaado xadaanaa ciisa ibni cuثmaan ibni ciisa ibni cabdiraxmaan الramli qaala xadaanaa cami yaxya ibni ciisa الramli can alacmash can abi saalixin can abi hurayra qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal slam yaquumu kaana rasuulu llahi sal slam yaquumu nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid istaaga yusalli asigoo tukanaya xataa tantafika qadamaah ilaa cagihiisu ay bararaan fayuqaalu lahu waxaa le yaa rasuula allah tafcalu haada arrinkan miyaad samaynaysaa waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar qaala afalaa akunu cabdan shakuura qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucba can abi isxaaq can alaswad bni yaziid qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaishan waxaan weydiiyey can salaati rasuuli illaahi sal ly slam bileyl faqaalad waxay tidhi kaana yanaamu awala alleyl nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii awalkiisa waa hurdi jiray uma yaquumu kadibna waa istaagay fa idaa kaana min asaxari hadday tahay wakhtigii suxuurta aw tara nabiga calayhi salaatu wasalaam witir ayuu la imaan jiray uma ataa firaashahu kadibna wuxuu imaanaya gogashiisa faidaa kaana lahu xaajatun haddii uu dan leeyahay alama biahlihi wuxuu ka soo ag dhowaan jiray reerkiisa yacni xaajo iyo hadduu reerkiisa ka leeyahay fa idaa samica aladaana hadduu adinka maqlo wahaba waa kacayo waa boodaya nebigu calayh isalaatu wasalaam fain kaana junuban hadduu janaabo qabo afaada calayhi min almaa biyo ayuu isku shubi jiray wa ilaa haddii kale hadduu janaabo qabo waa qubaysanayo wa ilaa haddii kale tawada'a waa weysaysanayo wa kharaja ila asalaa salaadda ayuuna u baxayay nebigu calayh isalaatu wasalaam xadiidkan waxaa ku jirta nebiga calayh salatu salaam inuu seexan jiray awala leyl markay leedahay kaana yanaamu awala leyl habeenku xagguu ka bilowdaa habeenkasoo kama bilowda qoraxdu markay dhacdo sidaa laakiin loolama jeedo xadiidka waxay ula jeedaa waa wixii cishaha ka dambeeya awal leyl waa bacda alcishaa xagga jiifka markii laga hadlaayo maxaa yeelay suuragal maa inuu maqribka seexdo nebiga calayh salatu salaam ayadoo salaatulcishaa ay dhiman tahay laakiin wuxuu seexanayaa waa bacda alcishaa markaasuu wuxuu soo kacaya markaa gelinka dambe qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid can malik bni anas xaa waa taxawul sanad waxadaanaa isxaaq ibnu muusa alanصari qaala xadaanaa macnun can maliki can makhramati bni sulaymaan can quraybin can ibni cabaas annahu akhbarahu wuxuu u sheegay annahu baata cinda maymuuna in ibni cabaas uu ku aghoyday maymuuna agteed wahiya khaalatuhu waana habaryartii qaala wuxuu yidhi fadajactu fii cardi lwisaada waxaan ku seexday buu yidhi fii cardi lwisaada wisaadada ballaceeda wadajaca rasuulu llaahi sala allahu alay slam fii tuulihaa nabiga calayh salaatu wasalaamna wuxuu ku seexday dherirkeeda waa barkintii fanaama rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam waa hurday xataa ida intasafa leylu ilaa habeenkii uu kala bar noqday ow qablahu ama habeenka kala barkii ka hor biqaliilin wax yar ow bacdahu ama kala barka kadib biqaliilin wax yar fastayqada rasuulu llaahi sal alla alay slam nebiga calayh salatu wasalaam waa toosay fa jacala yamsaxu nnawma can wajhih wuxuu nebigu guda galay sala allahu calayh wasalam inuu indhihiisa hurdada ka tirtirayo yacni gacantuu indhaha iska marmariyey uma qara'a kadib wuxuu akhriyay alcashra alaayaati tobanka aayadood alkhawaatiima min suurati aali cimraan ee lagu khatimayo oo yani ugu dambeeya suuradda aali cimraan tobanka aayadoo ugu dambeeya inna fii khalqi asamaawaati waalard ilaa aakhiri suura uma qaama kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u istaagay ilaa shanin mucallaqa qirbo ama weel biyo ku jiraanoo meel suran fatawada'a minhaa xaggeeda ayuu ka weysaystay fa axsana alwuduu'a weysadii ayuu wanaajiyey uma qaama yusallii kadibna waa istaagay asoo tukanaya qaala cabdullaahi bni cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi faqumtu ilaa janbih nebiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa ayaan istaagay fawadaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yadahu lyumna nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa midig ayuu wuxuu saaray calaa ra'sii madaxayga uma akhada biuduni lyumna kadibna wuxuu qabtay dhegtayda midig fafatalahaa waa maroojiyey dhegtuu ka maroojiyey fa sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday macnaa midigtiisuu geeyey laba ragca ayuu tukaday uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma qaala macnun macn wuxuu yidhahda sita maraat lix jeer uma awtara uma dajaca yacni lix jeer uu yidhi ragcatayni ragcatayn ragcatayn uma awtara kadibna witr ayuu tukaday uma dajaca kadibna nebigu waa seexday sala allahu calayhi wasalam meeqay noqonaysaa lix jeer oo min laba laba ah lix jeeroo min labalaba ah waa toban iyo labo uma awtara kadibna hal witri ayuu tukaday waa toban iyo saddex toban iyo saddex ayuu nebigu sala allahu alay wasalam tukaday sida xadiidkan ku jirta laakiin saddex iyo tobankaasi waxaa ku jirta laba ragco oo ragcatay alistiftaaxa oo xadiid caaisha radia allahu canha ku soo arooray waxaa jira laba ragco mararka qaar ay mashruuc tahay in salaatuleilka lagu furfurto waa laba ragcoo khafiifa oo aan ka mid ahayn ragcaadka la dheeraynaya qiraa'adooda waa laba ragco la fududaynayo haddii labadaasi lagu daro saddex iyo toban ragcay noqonayaan wa ilaa qiyaamuleilka nebiga calayh salatu wasalaam kow iyo toban ragcu ahaa sida xadiid fara badan ku timid قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة عن, عن أبي جمرة عن ابن عباس قال وعيري كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل نبي عليه الصلاة والسلام وحو تكنجر هبين كثلاث عشرة ركعة سدح يتبرقعوا سدح يتبن كان طبعا لبدي استفتاحها كجرتا علماء قار وحي يراهدين مركي قارنا وحا لقد رايبي يراهدين لبدي عشها يعني صلاة وتر raatibat alcishaa oo nebigu tukan jiray bacda alcishaa qaarna waxay yidhahdeen waxaa ku jira labada ragco ee ragcatay alfajri ah calaa kullin haddaysan ragcatay alfajri ku jirin nebiguna sala allahu alay wasalam saddex iyo tobanka uu tukado gelinka dambe maxaa ku jira markaa oo koo iyo tobanka ka dheeraadka ah laba ragco oo ragcatay alistiftaaxa oo lagu furfuranaayo salaat lleyl قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن, عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل حدوثا هبين كتكن منعهم من ذلك منعهم من ذلك أرنك وحا كمن عني النوم هرده دو كمن عيه أو غلبته عيناه أما لبديس إن أي كغالب نغضان صلى من الليل يعني صلى من النهار maalinka ayuu wuxuu tukanayaa tintay casharata rakca laba-iyo toban ragco kaana idaa lam yusalli billeyl idaadan jawaabteeda waa sallaa min annahaar sallaa wey hadduusan habeenkii tukan maxa uu tuka waaye manacahu daalika annowm ow ghalabatu caynaah waxaa ka manciyey hurdo oo ka hor istaagto waa hurdooday ama indhihiisaa ka qaalib noqday indhihiisaa ka qaalib noqday waa hurday un wey sallaa min annahaar hadduusan habeenkii tukan maalinka ayuu wuxuu tukanayaa intay casharata ragcatan labaiyo toban ragco maalinka witri ma lahan alwitru waa fi lleyl maalinka salaadaha la tukanayo waa shafci waa salaado labalaba ah walidaalika salaadaha shanta ah hal salaadaa witri oo ku jirta halkaa salaadee witrigaa salaadee waaye waa salaatu lmaqrib maqribkuna waa min alleyl oo qoraxdu markay dhacdo kadib baa lala yimaada mar hadday qoraxdu dhacdana habeenkii baa la galay maalinkii witri lama tukado haddii maalan lasoo qallaynaayo witri ku dhaafay aad maalinkii tukanayso waa inaad shafci tukato labalaba u tukanaysaa ee tiro isdhaafa maalinkii la tukan maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaatuleylka wuxuu tukan jiray kow iyo toban ragco sida caadiga haddii laga reebo ragcatay listiftaax kow iyo tobankaas ragco nebigu sala allahu calayh wasalam kama tegi jirin haddii marka habeen ay dhacdo inay indhihiisu ka qaalib noqdaan ama uu ka hurdoodo ama hurda ay la tagto calayhi salaatu wasalaam ee uu rabo inuu soo qalleeyo salaatuleylkii kow iyo tobanka ragco ahaa muxuu tukanayaa maalinkii kow iyo tobankii hal ragcu ku darayaa si witriga uga saaro hal ragca markii kow iyo toban lagu daro waxay noqonaysaa laba iyo toban ragco haddaad rabto marka inaad salaatuleylkii macal witri aada maalin soo qallayso tirada aad la imaanayso waa shafci ma ahan tiro witriya almitru waa fi lleyl washafcu fi nnahaar habeenkii waxaa la tukadaa ama lala yimaadaa salaatuleylka ama witriga waa habeenkii habeenku gaar ku yahay maalinkii laakiin salaadaha la tukanaayo maalinkii salaadaha la tukanayo ma ahan tiro isdhaafa waa tiro siman xadaثna moxamed ibn cala qaala xadaثna abu usama can hishaam yacni ibn xasaan عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا قام أحدكم من الليل هدي أحد كين ويستاغو هبينك فليفتتح صلاته صلاة سها كفر فرته بركعتين خفيفتين لبرع أو فضفضها صلاة سها كفر فرته حديث مسلم صو صار والنبي الله صلى الله عليه وسلم هدي أحد كين هبينك ويستاغو أو صلاة الليل تكنيو هكفر فرته لبرع أو فضفضوت labadan ragcee fadfudud waa furfurasho sida xadiid ku cad waa istiftaax waxaa lagu furfuranayaa salaat lleyl labada ragco waxaa kaloo lagu sifeeyey khafiifatayni waa laba ragcoo fudfudud fudeedka maxaa laga wadaa qiraa'adooda la dheerayn maayo suurado gaagaaban ama aayaad y- kooban ayaa la akhrinayaa kadibna waa la rukuuca waa laba ragcoo fudfudud waayo oo la sahlaayo qiraa'adooda la fududaynayo labada ragca markii la tukado oo laga baxo ayaa waxaa bilaamaya salaatuleylkii qiraa'adeeda la dheeraynayo xadiid caaishana waa ku yimid xadiid abi hurayra radia allahu canhu waa ka hadda halkan uu ku soo saaray alimaamu tirmidi raximah llah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin